hay-adda maareynta masiibooyinka ee sodma oo xoojiya dadaalada la yarayo khasaaraha ku dhalada dagaalada iyo weliba gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe dirtay dhakhaatiir iyo baabuurta gargaarka degdege iyo daawilanka talgalintay laka taageera bulshada iyo ciidamada dowladda dhakhaatiirta iyo weliba iyo saldhigda doonana isbitaalka degmada cadalle iyoona sidoo kale ka howlgala doonana mooqoqori aadan yabaal xaaji cali guulane masaajidka cali guduud iyo guud ahaana goobo iyo markaasya dagaalada ku dareerana si la badbaadiyo dadka dhibaatada ku diirasa agaasimaha waxda caafimaadka hay-adda sodma dictor cabdulaahi muuse axmed iyo magaalada muqdisho ka amba bixiyey dhakhaatiirta iyo taageerada iyo wadan soona faahfaahisada gargaarku nanka faa'iidaysada doona agaasimaha iyo weli kale uuse xuseyntiya kordhii doonana dadaalada laka yarayo khasaaraha ku dhalado goobo dagaalada ku dareerana ilaahay baa mahad iska leh oo maanta halkan ugu kulmiyey noo suuro geliyey inaan maaragtay diyaarinno deeq gurmad dawooc caafimaad iyo gaadiid ambalaas ah oo loogu tala galay dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan maxaa la yidhaahdaa gobolka shabeellada dhexe ee ku jira maxaa la yidhaahdaa howlgalka runtii hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed uu hoggaaminayo guddoomiye maxamuud macalin cabdulle oo mar walba u heelan sidii shacbiga soomaaliyeed xaalad kasta iyo duruuf kasta ay ku jiraan ay uga qayb qaadan lahaayeen isla markaasna ay u garab istaagi lahaayeen ayaa maanta waxa ay maaragtay halkan ka diraysaa shixnad isugu jirta dawo iyo gaadiid gurmadka caafimaadka loogu talagalay kuwaasoo gaari doona shacbiga soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanada cadale xaaji cali guulane masaajid cali guduud oo loogu tala galay in maaragtaya halkaas ay gurmad iyo isgarab istaag ay u sameeyaan shacbiga soomaaliyeed ee bishan barakaysan ku jira hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka waxaa ilaahay fadligiisa maanta inay maaragtay halkan dirayso shixnad ka kooban daawooyinka loogu talagalay dhiigjoojinta daawooyinka loogu talagalay maxaa la yidhahdaa hooyada iyo dhallaanka daawooyinka sida guud loogu talagalay dhaawacyada iyo gaarigii ambalaaska ahaa ee lagu soo qaadi lahaa dhaawacyada dadka xaaladahooda ay culus yihiin waxaan rajaynaynaa ilaahay idankiisa sidaa inay maaragtay deegaankaas ay si nabdoon ay ku gaari doonto haddii ilaahay idmo sidoo kale waxaa noo suura gashay oo shixnadan qaadi doona dhakhaatiir ka tirsan hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed oo maaragtay u diyaara furimaha hore dagaalka inay maaragtay shacbiga soomaaliyeed ay ku caawiyaan uguna gurmadaan runtii kaalinta annaga ka hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka ahaan nooga aadan waxaa weeye dadkaa soomaaliyeed inaan isgarab istaagno wax allaala wixii aan maaragtay ku tari karno karankeenna ah inaan maaragtay ku tarno sidaasoo kale waxaan u mahad celinaynaa ciidamada geesiyada qaranka soomaaliyeed oo ayagana maxaa la yidhahdaa mar walba u taagan mar walba hor taagan waxaan idin leenahay garabkiinaan taagannahay horow socdaa waxaan rajaynaynaa in maxaa la yidhaahdaa deeqdan ay gaari doonto runtii ma noqon doonto deeqdii ugu dambaysay deeqo badan oo isxigxiga ayaan maaragtay geyn doonaa dhammaan furimaha dagaalka sida ad og tihiin toddobaadkan dhexdiisa waxaan deeq sidaan oo kale ah aan gaarsiinay gobolka hiiraan waxaan gaarnay deegaanka jalalaqsi sidaasoo kale waxaan u taagannahay inaan maaragtay annagoo isbarbar taagayna shacbiga soomaaliyeed ee shaqadaas quruxda badan bishan barakaysan ee ramadaan iyo cimilada ay aad u kulushahay inaan kaalinteenna iyo garabkeenna halkaas buuxinno toddobaadkan iyo weliba hay-adda sodma degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan iyo jeyti daawalanka talgalintilaka daawaya dhaawacyada iyo bukaanada kale ee daryeelka caafimaadka baahan